halkan waa golaha nineteenskiisi golaha codka shacabka soomaaliyeed weeyaan caawa barnaamijkii sugaanta iyo qaybtii sagaalaad ee abwaan maxamuud uu had iyo jeer badda soomaalida uga soo gudbiyo golaha nineteen sixty iyo weliba websitekan muxuuha gol iska leeyahay ee w w w dat golaha nineteen sixty dot com had iyo jeer sugaanta maxamuud waxay kugu jirtaa gabayo heeso waa waa waa muusigiiste waa gabyaa waa heesaa wax badan buu tiriyaa weli qaybtii gabadhadan ku dhex jirtaaya haddaba waa qaybtii sagaalaad ee muxuu ahay barnaamijka sugaanta ee ka baxa golaha nineteen sixty gabadhow maxamuud maxamed caawa soomaali u haystaa
waad mahadsan tahay dhagood iyo dhammaan khiyaasta golaha aad baa idin salaamayaa mudanayaal iyo marwooyin caawa waxa weeye dhowr arrimood baan rabaa inaan insha allah dhowr gabay iyo dhowr jiiftaan rabaa inaan isku xejiyo insha allah sida caadada inoo ah dee waxaynu nahay dad taragelkaga jira oo soomaalidu marka sugaantuna waxyaalo badan bay soo martay oo xirsow naaqusimo waxaad miiq la leedahay iyo huuraal cali jaamici iyo huluq dabeed waxaasoo dhan wax soomaaliya isku tiri weeye iyo maarata waa lagu digtaa ruux hadduu kuu daraan jiray marka maanta aniga afeeftayda waxay noqonaysaa wixii dood ka yimi baa wuxuu kaga ducaystaaye kol hadday dugaagowdayo noqotay daad xoorta dubahaan la dhici aadamaha diriya daarooda ninkii igu dudi gabayada udan iyo heeshaada waxaan ka wadaa haddii gabayadaydu ay taartaan waxyaalo soomaaliya ka jira anuu qofna maaflagaadeeyo ama aada maqashaan shaksiyaad ama aada maqashaan qabiil magaciisa waxa weeye waa qof qabliga oo shaqo dadka u haya iyo magac rir faransi qabiilaan waxba laga sheegayn wax aan dhibaato a loo geysanayn marka intaas waa iga afiif weeye insha allah dhowr arrimood baan caawa dhegooda waan ka hadli doonaa xaggee baan ka bilaaba caawa meelaha xasaasiga ah oo hadda maarata arrinta taagan tahay wiigii hore ayaa waxaa jirta inaan maxaa la yidhahdaa aan idinku iri waxaan ka hadli doonaa dhacdadii gaalkacyo qarxi gaalkacyo ka dhacay waxaan ka hadli doonaa haddii lahaydmo maxaa la dhahaa waxaa la yidhaahdo tix kaloo ina la yidhaahdo diiwaangelin iyo dood abwaan oo diiwaangelinta ka socota halkaa iyo waqooyiga soomaaliya galbeed maxay daaran tahay macnaheedu muxuu yahay taar waa ka hadli doonaa marka tobiga aada xiisaha iila le maaragtay oo aan rabo inaan maaragtay ka hadlo insha allah iyadana waa jubbaland weeye waan ka hadli doonaa marka bal waxaan idin sheegi doona marka ugu horreeyaan rabaa inaan yar taabto hadda ka hor dagaalkii ka dhacay meesha la yidhaahdo gaalkacyo waagii dhaweyto ee qabiil macnaha labada maamul ee labada maamul bay yidhahdaan de qabiilna meesha waa ku jiray ba annagoo meel fadhinaa nin baa waxaanu ka sheekaynay maaragtay gobolka mudug waxyaalaha ka dhaca muugtay marka waxay nala gashay doodii qabaa'illo iyo wax iyo ma garanaysaa he dadka reer mudug say u dhaqmaan iyo muugtay marka meeshii baa gabay hal beel baa markaa dhowr arrimood oo macnaha dhowr qolay la colowday sida soomaalidu day caadad u tahay ma garanaysaa dhowr jeer bay isfara saareen maxaa la yidhahdaa dhowr beelood oo isku xixiga marka arrimihii mudug baan eegayay marka tix baan tiriyey tixdaasina insha allah waxay nagu hagi doontaa gabaygan hadda soo wada doono insha allah oo la yidhahdo kumaadkii gaalkacay marka gabaygan wuxuu leeyahay magacyada qabiilkan isticmaalayana waa referency anigu cimaaf lagaadayna ogaada sacad darisyadiisii maxaa saanacad kala haysta dirta saaxirkeedii maxaa sumow iidaaman shiiqaalsad raacdee maxaa sugaya jiilaalka xerta soodhadh iyo cagab maxaa soolka ugu duugan saaxiyo maxaa wegadhacdii saaka kala booqday maxamuud saleebaan maxaa sira u heriyeysan ibraahiimka suu soodal iyo sawjar kala gaadhay ibraahiimka soo suudalay iyo sawjar kala gaadhay sama mudug ma yaaleen ninkii sidigsi doonayey seeraha suldaankaa leh iyo hadallo soogtoogan sawdkaanay ku heshiin horteed saawa saawada isa suran sirgaxanta dalkaa saatir ku abuuray waa mudug guddi samaha jecel iyo islaax geed ku kala saarta sabirkooda kuma taal dadii hawsaadadaa muduge sabirkooda kuma taal dadii hawsaadadaa muduge siday waa u noolaan jireen saanax loo badiye waa maxaa yahay xala dhalay siday waa u noolaan jireen saanax loo badiye sifadaa malaha gaalkacyaa saanax ulahayde seegsee kalaa jira haddaan sabar la jiidayna allahayow balsolonskii wanaag nabadda saaceeda saamaha ka yeel xaaja waa sina uweyntii marka tixdaas waxay ii ahayd halbaarba ii ahayd oo arrimaha mudug haddaan cuulaame iyo waxyaalihii ka jiray waa yahay marka arrintaas dee muddo lagama soo waadin ka bacdi waa si qari hadda dhacay oo dee adigooda waa la heshiiyey oo marka arrimo badan bay gabagan aan leeyahay gumaadka gaalkacyo dad badan baa meesha ku dhintay dhaafaad baa ka dhacay iyo qarax aada u xun runtii wax aada looga damqado marka gabay baan ka tirinayaa arrintaas qaraxii hadda meelahan wax ku tegayo waxyaalo badan baa gabaygani ka hadli doona insha allah marka gabaygani wuxuu leeyahay gaada maaso geeraarka iyo gabay wanaagiisa gedi raage iyo cali nimaan gole ku haasaawin kufaacada darwiishkii ansaan gumuuciyo tuuraynin gankiisa ismaaciil miri iyo godolka amuuse murti gola kafuulkeed qabaan gobolku siinaynin gabayadana dhoodaan u qirin iyo salaan gooni ma gorfayn tixdii gaamurtoo gaararka lahayd ma gorfayn tixdii gaamurtoo gaararka lahayde waxay gobaha ciideed gocdeen gawrin oo dhibaya halka waxaan u malanaya inuu roobla ku qaboobi doono waxay gobaha ciideed gocdeen gawrin oo dhibaya guuxa galdugo keenaya waa gefkii dhacaye sokeeyaha isguulguulayana guuldaraan u lehe gawrici shacbiga gaalkacyood gaaladka iyo goynta qaraxii gembeeyey maasidan galabsan geeriyoodka hugta hore gurboodka iyo haween wuxuu garnay leefay gaarkii iyo filfoostii rakii gubadka yaryaalay goobtii garabyo weyntii la dhigay waa gol hoog degayey argagixiso gacaltooyo male maalin laysgalay godod bay tirsanayeen doraad ilmo gafuurduubay sogosooj wixii meyd gibraday tuursanaa garacad gabadhadii lasoo hoday iyaba goosta badidooda al-shabaab gantaaliya rasaas way isku godolaaye carruur lagu gabaartay jihaad gala yidhaahdaane kuwa gawraxyada buurayee kibir iskuukuufi gaadaha rogmaye damacu gaabaha u qaaday gardaradan galmuduga ee wadaa taa ka guda weyne waayahay gardaradan galmuduga ee wadaa taa ka guda weyne afartaa gudguda soo cortiyo godol tigaageedde onkod gowla goxiyo hilaac galalacdiisiidhe ufadu gardaadinaha iyo gumucyadiisiidhe gulaamada soo kacdiyo dirirkii gaanaadhe mahmaaho guunaa jiro odayo gooyeene garaadkii caqliga aadamaha lagu gorfeeyaaye ninka gaaridaadii damcee golos usoo fuulay gabantayda guursiya haddaad maal u xeragoyso gobonnimo ma yeeliyo inaad galab casuuntaaye gedsilaaca gaas lagu bartiyo goodka miranaya guuleed halkuu gulufka marin waaba kala geyne ninka gabadintii buurtiliyo garowe soo haybshay gaalkacyo inuu nabad ku galo waa mid soo gudhay godabahale reeraha gibladay lagu geeriyeyey hadduu galabta nool yahay duqii lagama guuleene cabdullaahi gurigiisi baa loo golleeyahay ilaahu naxariisto cabdullaahi gurigiisi baa loo golleeyahay godkuu cadho la gurgurayaa goonlihii liqane puntland garbaha liicay buu cadho la go-ahaaye raggu waa gaboodka uga dhigay baraxlay guushkeeda guushka yaa yaqaana qof guushka yaqaana ma idinku jira raggu raggu baraxlay raggu raggu waa gaboodka uga dhigay baraxlay guushkeeda ayaa dowladnimo gogoldhigu gaban la diidaaye masku garabka hayn jiray hadduu guwa kan qaybdiidba masku garabka hayn jiray hadduu guwa kan qaybdiidba soo giirtay waayaab galdogow gacanta aad siiye waa kaa garsoor waa kaa garsoor baaldigay oo laga garqaataaye waa kaa galbeedkeeda dhigay guuto weyrixiye waa kaa garbaca soo dhigoo geedigii furaye mudug inuu galmudug raaciyo geeshaduu dumay afartaa gudguda soo cortiyo godoltigaadeedhe onkod gowla guxiyo hilac galalacdiisiidhe ufadu gardaadinahayo gumucyadiisiidhe gulaamada soo kacdiyo dirinkii gaanaadhe gamashkiiyo barwaaqada waxay soo galladataaba bisiqiyo galoolkii waxay faraqa goysaaba waxay maradhiyo gahadh caasha gelisaaba hareeriga waxay kala baxdo galab ka riibtaaba daameelka waxay gaasinto galangal cotaaba geeraha dirac gubanaha geeraha dirac gubanaha golongol oontaaye dalwiyeerlayo ciidi waa gooshan la hurayn galwiye galwiyeerlayo ciidi waa gooshan la hurayn jadaa waxaa ka dhigan gaas xilligan gaaday gaaday oo kulul jadaa waxaa ka dhigan gaas xilligan gaadi oo kulule kolkuu halkuu kaga genyo laana nacab inuu gargaartaaye kol hadday arrimo gaamuraan ragis ku soo gaadhay siday guurtidii hore tiri siday guurti hore tiri kolkaan cidi garaabaynin xashadu garka iyo garka geesna qaban weydo nimaan galayaxdiisu adkayn geerka ka caddaysan gartiisu ku waayaa kolkuu fulaygu guulmaayo yadaa waxaa ka dhigan ninuu goldaayo una garaabayne gashigiisa qaba oo ku dari gaado iyo weerar gumaadayo gooriyo ayaan gacalin maandhoowe imisay abees mici gabaar imisay abeesmixi gabaar go-a dul saarsaari imisay gob xisaar u nahay dunida gaarsiinin jibirka jibirkana ugu dari aanadii godobtan way reebtay aantixdayda soo gogol aantixdayda soo gogol xidhe waxaan kusoo gaabin gaalkacyo laba maamul gobol kuma gamayaane miday guushu raacdaba fidnadii way ku geedidaye ninkii gabalshaa maatadu ka guran gooshka nagu dhowe la arkee inay gaasho nabad gacani raysaaye waxba inaanay goyn karin anaa taa go-aan qabae sanaagtaa gufaacooyinkii lagu gedaamayey tallaababa miyay soo gediyey goortii lagu goortii lagu go-hay hal ileh garwaaqsaday inay sool gablamiyeen garowwana difaac inay ka filan waa ged loo noqon maamulka laga hadlayaa weli ogaada qabiil laga hadli maayo garowwana difaac inay ka filan waa ged loo noqone kollay maamulkii gaabis noqday gaas agaasimeeyey garbaday ka lulataa puntland gooshka gooshkan maantahay kol kolu ina ilay soo gurmado tanu gargaarkeeda kolu ina ilay soo gurmado tanu gargaarkeeda guhaad gaadha gaalkacyo gacal uma garaabeene dhoodaan gojaxadu lahaa jeebka geli mayso haddii aanan garaxeedna qayn iyay ku gow tahay gabaygaas halkaasaan kaga gudbiya insha allah gojaxadana waad wada garanaysaan u malaynayaa gabaygii dhowdaan ku jirtay gabaygaas waxa weeye waa waa gabaygaas wey gaalkacyo insha allah waxaan idiin raacinayaa insha allah gabay la yidhaahdo waxaan doonayaa inaan insha allah aan diversification aan sameeyo insha allah ya xoogaa fairness inaan sameeyo gabayga waxaa la yidhaha diiwaangelin iyo dood abwaan diiwaangelintan ka socota meelaha qaarkood waqooyiga qolyahan somaliland referendumka ku sheegayaan wuxuu ma saxbaa ma qaladbaa ma calanbaa ma dawladbaa ma qaranbaa ma wax kaloo hoos jooga adigu waxaas ka sheekeynaysaa tixdani marka waxay leedahay dood abwaan jeesta wey ma dadkaa la dagayaa diiwaangelintu waa maxay ma dalbay aqoonsiga adduunkaga dalbayaan ma aftida dadweynaa doorashadu hagaysaa qarannimo dunteedaa durbaanadu u reemeen ma daleelka baaqda iyo dana qabiil wado faysal doodihiis iyo dawanka iyo yeedhiyo codka doora libanluhu badanuukin hadal baa diiwaanka laysgelin isku duudu wadatiyo xabsi xisbiyadan la daadihin ma dameero mana sida ducaan ku raran baa baaqiyada isdaba yaal wargeysida ku daabacan deeqbixiyayaashiyo caalamada u dumaya caalamada u dumayaa dawarsigu maxeel baa askaraha ku duulee sool duudsiyayee sanaag duumada u sida ma daryeelka nabadda madaano iyo godoba demanahan qayiilaye degta qoriga haysta yuu dana u raacday afartaa da'dii gabay sababtiiyo ujeeddada nimay dani ka haysow ma u dayma leedahay xidigtaa la dooshiyo calankaa daliigaha tawxiidka lagu diday ma dareen ujeeddo leh dawlad iyo wanaag baa dastuur iyo sharci u dhigan miyuu daalacayaa waddan dunida jirayoo dalal kale ku biiro dib u soo dabaalmo rajo doojinayuu duugooda barayaa mise marada mise mara daleelo dhilla aan lahaynoo diiraddii gambeeliyo ma astaanda laganbaa ma damiir colowba duminteeda soomaal qabiil ugu daraadoo shisheeyaha daweysto daarado daarado u suranba calanka laga leh darkii khayliyada iyo degilkii xorriyaddii dow lama wadaagee muxuu uga deldelan yahay afartaa da'dii gabay deelki iyo karaamada darisan ku haystay nimay dani ka hayso ma u daybaleda dadweynaha hargeysiyo burcadiga ilaa sheekh dekedaa berbere iyo gebilay darka u yaal inta weli dareen wacan dulmigay tirsanayaan doodood ma laga qoray dacwigooda yaan maqal dareenkooda yaan dhugan dirqigay ku nool yihiin dictaatoorka haystaa dembigaanba lagu naqay runtii timaca dalahaa faarax iyo dirkiisii waa faarax cumar faarax iyo dirkiisii sheekh bashiir dadkiisii dadka dalka miyay ka dhoofsheen dalka miyay ka dhoofsheen duqaydii kacaankii badh baa degay hargeyso deganaan ku haysto daaxuurka ugu weyn silaanyo silaanyo silaanyo dayniyo ninadooda uma qabo maxaa loo dalleensaday cali samatar daba dhigay allah yarxam doorkan uu laqmadayoo daa'inkiis u magan yahay dembi looga rogayaa dulmi loogu kacayaa afar kale da'dii gabay deelkiiyo karaamada darijan ku haystay nabaydane kahaysow mawdaymalada dekedaa berbere dekedaa berbere ee jeeruu dalkii doonay u dihinayd amxaarada looga si looga si looga sii dar noqotoo qandaraasyo dedan iyo dhacal dhacal loo dangiigsaday yaa laga dadbayaa dadweynaha kacdoonkiiyo diidmada ka soo bixi dergedaha miskiinkiiyo galanbaabiso cotada fariintay diraayaan saaxil daayaca yaal dulmiga iyo inkaarada dadkan diiday iibsiga dirqii lagu afduubto dariicyada buhayaa diirnaxyay ka filayaan doolarkay ka xadayaan deebaaq cunaha guran damiirkiisu liite afar kale da-dii gabay deelkiiyo karaamada darishaan ku haystee nimay dani ka hayso ma u daymalela aqoonsigii daluniyo durba north iyo south north iyo south waqooyi koonfur wey durba north iyo south doodii u badataye duqii ina galaydhe ku dufoobay kaymaha jadibkii taleexiyo dallaxley dusheediyo dabataag aan lagu dayn wuxuu duu dameero khaatumo dandaansado dabagale dabagale dabagale la daba dhigo dabagale waa nin askariya oo somaliland corneyl waxaa la yidhaha wuxuu wuxuu duuda meeroo khaasimo dandaansado dabagale la daba dhigo raafkiisa daydayo eerago docdoodiyo ku dib jiro durrimo hawd danta loogu yeedhe doogihii ku gaadhiyo baqaradoo bogsoon welin baqaradoo bogsoon weli hadeer loo dalbanayaa madanaas madanaas cadaalo samac lagu daweyn baa madarkiiyo xisaabaha sadku doonood muuqdaa qorshe daalin wado iyo dibindaabyo hoosiyo xarko laysu daajiyo dabin iyo shuqolba maansoy dalaalay sooda quruxsan deellay dalabkiiyo shaxaalay weli kaam weli weli kaama daaline darbad kale ka dabageen qarankii la dumiye qarankii la dumiye jabaduhu dulaysteen dulmigiyo dhibkii dhacay darxumaynta maatada dumadood waxay tahay kuwa cadow dirsanayee dusha uga rabnaadee dano inay ku gaadhaan walaalkii ku dilayee in la daabadaysto soomaalidu dufoodo shisheeyo shisheeyo u dawaro oo deeqda caydha lagu helo dilaalkeeda haado gaal aan dubnix ahayn dusha amar ka siiyo durufyada laqubay iyo daawooyinkii dhacay deen loogu soo raray ku xamee dad lagu yidhi damiir laawe qaatee daabaan xanaaniyo daryeelba uga baahnayn daryeelba uga baahnayd u dubaaye sumuhu doonyaha kusoo raray waa raashinkii dhacay dawaynka lagu soo daldalayay waddanka garashay dadnimada ficilow dareenka saacaday waxgaradka dulmiyow qofkii galay deerdeerka loo xidhi dabadhilifyo maamula dabinkay u qooleen dersinkii cadaawaha dundun maamul goboleed waa dundun dundun maamul goboleed durba mau tartamayaan daraftaada goosiyo dalqadihii hore u jabay miyaa duul aan waxoogeyn ku dardahar werinayaan daa'imadu daa'imadu dilataye rabbi uusan daba qabo taas macnahedu waxa weeye kuwii go-ay baa ka soo noqday marka qolyo kale inay marba ku hanjabaan wallaahi meel baas baa laga doonaya wallaahi waxa dhaca waa la arki doonaa waxaas wax shaqaynaya maaha waayahay waxaan u malaynayaa dhegoodow in lay maqlo si aan cidlo uga xiiqin insha allah dhegoodow meel fiican bay si fiican uga digaysaa baan kuli si fiican bay meel fiican uga digaysaa
waayahay ilaahay amarkiis waxa weeye waa mahadsan tahay dhegoodow waxaa jira arrin berdhowta dhacday gabay baan doonaya in halka igu soo gudbiyo waxa le gabaygaa diirafo gabaygaad diirato maxay u kalifay gabaygaad diirato waxay u kalifay dad mas-uuliyiina ayuu ka hadli doonaa hoos shaksiya goonni umale waxa xamar ka socda iyo eriyada iyo meel walba soomaalida lagu dulmiyo ayuu ka hadlaya nin la yidhaahdo cabdi barre oo xildhibaana ayaa hadda ka hor hadlay wuxuu yidhi ninka attorney generalka baa guri iga qaaday waa la ogaa dadkao dhan waa maqleen haddana ninkii la oran jiray xaaji dhagaxo bayloodkii qaranka ee soomaaliya ayaa gurigiisa laga qaaday dad badan oo kale iyo xildhibaano arrimahaas iyo arrimo badan marka arrintii baa soomaalidu ka hadashay arrintii baan dhegaystay marka gabaygan waxaan ka hadlaya dad baa waxay kuleeyihiin qoftaa gurigiisii la siiyey labaa la siiyey hebel baa dacwa u socotaa mid wuu kasoo tegay oo hadda looga baxaya gabaygan marka wuxuu ka hadlaya xaqiiqda meesha taalla muqdisho taalla wuxuu la hadlayaa keliiga dadka shubtada ee meesha haysta aanu qabiil ka hadli maayo hadeer buu idin sheegay gabaygana waxaa la yidhahdaa diirato diirada wuxuu leeyahay daada gabay ma dayn karo nimay boogi damaqdaaye dadku kama baktiyo meel cadliga daacad loo yahay dibnaha dibnaha kolkii aan u fura weyga soo degiye sidii weli u diiraan xaqii dabada haystaaye rabbow dacarta goortaan fasaxo darajo i dhaaf markay doqoni salisaan nin raga iilka loo diray axmed darawalkii aanadin duni hadduu haysto xeer ilaalin iyo dowladnimo loogu daba joogo allilhe dalkii dalow karida dubato mooriyaane wadaadkan dugsiga wada tagnay abidamiinka wadaadkan dugsiga wada tagnay ee abidamiinkii ah wiildoor haddii uu noqday oo darajo weyn haysto daabaanti soomaali waa dayradoo kale daa'imada ina sheekh inuu madax ku daanshoodo waa xasan baan ka hadlay madaxweyne daa'imada ina sheekh inuu madax ku daanshoodo ciqaab durugtay weeye nafsiga dhiga rabgisiiye soomaalida dulmiga hore ugu dhacay dakaradii gaadhay dilaal iyo malaalka heliyo tuugadaminayda waa looga sii daray dhibkii daashadoo rogey afartaa sidii dirir unkaday duni ma saameelay sida roob dinaagale miyaan ugu dinaahiyey buux iyo dabayshii miyay dilinta istaagtay sabubtayda meeshaan la rabay diiradna u saaray xamar dulinka jiifaa ka daran galiya daacuune dalka kii u liitaa xil qaran lagu damisiiyaayey kunkan ay dalliciyeen malaha ruux dare malaha ruux dareen qabee damiir iyo xishood waxaan lahayn garasho daayeer leh doolshaanka hoygiisa iyo sida sandaad xoora ayaa lagu dandaanshaa dan qaran door mas-uulnimo waa dadkan mas-uuliyadda loo magacaabay dadaan dee lagu leeyahay madaxweynaha lagu leeyahay hebelow nin baa gabadhii lahayd nin baa dowladda hoose igu yidhi intuu waraaqdeedii jeexjeexay buu weliba u hanjabay ninkii la oran jiray gabdoonna wuxuu yidhi garsoorka waxaa ka xiga jeebkaaga jeebkaagu yuu ku xilin buyi kuwaasaan ka hadlaya ayaa lagu dandaanshaa dan qaran door mas-uulnimo e duq magaalo iyo janal la odhan daabadkii waday daabadkii waday dabarkoodgo dabarkoodgo oo waxaan lahayn duniya taariikh waa de mooriyaan de baaga dad baa garan le maaha muqtan dersin kama bartaan wixii dumiyo duwankii dhacay garashiya dadnimo waa ka liib diirna xiligu leh murtidana ilaah bay dilaya waa daguuq madhane soomaalay dardaaran teeda uma sheegeen afartaas sidii dirar cunkoday duni ma saameelay sida roob dinaagale miyaan ugu dinaahiyey guuxiyo dabayshii miyay diilintiis gaadhay sababtayda meeshaan la rabay diirad mau saaray dowlad qaran hadday xamar jirto maamul baabihiyo dalka laguma haysteen agoon daaru leeyahay dumaan laguma boobeen hanti ay dhaxal u daasteen dugsi maasoo dhoobnayn hadgalay lagama duubeen dadka lagaga badan yahay geyiga lama dulaysteene reer xamad dalkoodii nin kale kuma dagaajeene duqmadoobe baar dheere gibir kuma daduuceene damaanyaale beenbeene amar lama dulgeeyeene degmo waliba reer qura xilkii xilkii laguma daaheene toddobiyo tobanka degmee muqdisho isku reer baa ka taliya meesha meesha soomaali ka dhexaysaa buu leeyahy degmo waliba reer qura xilkii laguma daaheene damirlaawayaashiiyo shubtadan daa'inka irdhoobay waa kuwii ka duudseeyey xaqiis xaashi oo duqahe waa odayga xaashi korneelkii xaashi bulxaq waa kuwii ka duudsiiyey xaqii xaashi oo duqahe dadku waxay isweydiinayaan daalinimadoodi dilka dhiigga lagu ganacsadiyo qaraxa duulaaya diiratadan dadkii maganu yahay dooxasiir tuugta dadku waa waa uxidhan yihin ummaduba diiratadan dadkii maganu yahay dooxasiyo tuugta dunsigood afduubka iyo shabaab way isku wada diina iyagoo dhan waa isku wada diin shabaab qarxiye waxaana waa isku wada dad wey gunsigood afduub iyo shabaab way isku wada diine allah yow dad qalatadan ka qaabo qaranka diifooye gabaygaasina waa gabaygaas waxaa la yidhahdaa diirato waayahay waxaan saan idiin ballan qaaday waxaan samayn doonaa insha allah diversification ama isdhexgelin insha allah gabaygan aan ii sheegayey jubbaland jubbaland waagii u sameynayey ayaa nin wuxuu igu yidhi war jubbaland way ka durufa duwan tahay ummadda kolla waad maamul goboleed nacabtahay maad wax ku tiraado marka gabay baa jira aan odhanayay jubbaland iftiin baa ka baxay jiilay dunida iyo jidka toosan waa saamarto maamulkii jira waa taarag jiirkeeda iyo jiil usoo usoo koray jannadii kismaayo xoron cidi jajuubayna jameecooyin baa gedo ka yimid jeedha ehelkii bu-aalaagta maamir ka bixi jaallo maalmahane dowlad baa u jaan go-an mar dhow loo jirrabayaa gabay noocaas oo aan hadda korna idii tiriyey baa jiray marka bir dhaweytaan marka meesha qaylo badan baa kasoo yeedhay oo sidii maamulka loogu sameeyey ex badan baa laga soo sheegay marka arrintii baan dabagalay oo waxaan ku arkay meel financean arkay shaqa la xayeysiinayo qualificationkan aan orfa qualified u ahay waxaan ku taabtay maxaa la oran jiray mahalkii farsameegaygii baan u diray cover letter iyo wax walba ma marka ninkii la yiri dadkii contact garay waa contact garay marka adigu sheekadii waxay noqotay dad wasiiraaban kala hadlayo marka waxaa laygu yidhi waa in lagu garanayo waxyaala noocaas adigu sheeko noocaas marka meeshan anigu macruuf baan ka hayo waa waa hawlo badan baan ka qabtay marka gabay adigu isugu jira kaftan iyo waano iyo maxaa la yidhaahdaa iyo iyo dhaliil iyo maaragtay wax noocaas oo ka yar duwan baa jira gabaygaas baan oo ku socdaa madaxweynaha jubbaland marka wuxuu leeyahay gabaygaas axmed waxaan albaabkii ahayn maaha ehelkiise ciil tira wixii ura saldanu kaga ordayaayo ogoobay axsaan uma haya agabsigaa dheer applicationkii aan diray shaqada aan siiyey aqoonsiiyo kartidii aan lahaa dalagkan aan saaro aqbal daaye uubu ku riday waayo araggay ugandhayska iyo kenyanku aamin ku qabaaye malaha aayadaha diinta wuu ku istixiyoodaye inkastoonan eediyo la rabin aabi iyo maagis asalkee eexdaan arkiyo iilka loo qodaye ardaayadan ayradan godlaayeen lahaa uunku ha u aayo jubbaland iftiin baa ka bixi oo gabaygii jubbaland iftiin baa u baxay ku abshireynayay ma aweysidiisii ma aweysidaadu isyiri aabku waa adiga ardaa noo dhexeeyuu ka dhigay ardaa noo dhexeeyuu ka dhigay edigu reer ootay ma ardaaladii soo ordu ubaxii weydaarshay umadaale unkii geyiga xaqa ka oonsiiye udubaan abdaal gelin miyuu ka ashtakoonayay mala odaygu waa yaro ilduur eex kumaan tabine afka waano waxaan karay haddaan arbaha gaadhsiiyey alafkiiyo karaamada tixdaan ugu ajoonayey allaahuma astur baan ugu idlayn aasha gabayayga hana eelal madaxweyne waan ugu ducaynaya aamiin qofkii yeli allow ka ajarsi guulle mara gabaygana waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa gabayga fariinta ah oo bilcadaala cadaalada ka sheekeynaya waxaan jeclaan lahaa lagooda waxaan umalayaa inaan idinku badiyey
waxaa lagaa sugayaa waxaa lagaa sugayaa gabaygii iftiin u ahaa ku soco
gabaye walaal
jubbaland siin baa ka baxay
waa gabayga horaan u duubay waan soo qaatay haddaan soo qaatay waan soo qaatay gabaygii jubbaland iftiin baa ka baxay qaybta horena wuu ku jiray laakiin gabayga hadda aan tiriyey oo aan ka sheegayo xagga cadaaladda kaga hadlayay baan usoo xigtay xigashaan usoo qaatay jubbaland iftiin baa ka baxay marka wuu ku jiraa qaybta hore aan ku daray oo qaybta hore aan duubay buu ku jiray laakiin hadda qayb baan kasoo xigtay marka waxaan filayaa intaasi inay caawa ka badan tahaan filayaa
waa gartay intaas waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii qaybtii sagaalaad ee sudaanta abwaan maxamuud axmed cabdalle waalaaba kala w ummadda sudaad kala wadaago golaha online teams aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud waa dhagood oo idinle waayahay iyo kulanka